guud ahaanba suuqyada magaalada boosaaso waxaa si wanaagsan uga socda u diyaargarowga ay dadweynuhu ugu jiraan bisha barakaysan ee rabadaan hase yeeshee waxaa muuqata sicir barar baahsan oo saameeyey qeybaha kala gedisan ee maciishada daruuriga ah gaar ahaan raashinka qudaarta hilibka iyo wixii la mid ah waalidiinta kasoo jeeda qoysaska danyarta ah oo aan kula kulmay suuqa magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan sicir bararka magacayga waa sandis cabdiraxmaan waxa weeye soonka markay noqotay badeeca aan kicin ma jirto hadday noqoto hilib hadday noqoto hadday noqoto raashinkii hadday noqoto qudaartii hadday noqoto waxyaalihii yararka ahaa badeecada aada bay u kululaatay marka waa gartay laakiin dhinaca kale sooma moodo dadku inay si aada wax u iibsanayaan
si fiican bay dadka wax u iibsanayaan magaalada waxaa umoodaa inay qooman kaloo aan deganayn ay yimaadeen iibka xaggiisa waa fiican tahay wax walba waa soconayaan xagga iibka ganacsatadu waa maasha allah hadday noqoto aragii oo nool nool saasaa loo kala guranayaa wixii aad bay u soconayaan laakiin waxa weye dee qof maskiin oon waxba haysan baaba jira oo aan waxaa qaaliga aan la yaaban oo aanba garan karinba kiiladii ayada magaalada booso suuqeeda waxay ka maraysaa hal dollar iyo bounty three awal waxaa laga gashay bounty six bounty five cirka hadday u boonday bounty seven bay ahayd intee bay kacday oo boonday mooska oo kaleeto shawta suuqa waaba laga la'aa xayaad cali bishii rabadaan walaalo khayr bay horta noola dhalatay waxaan kugu iro qudrada waa la waayey wax walba waxbaa ku hordhay danyarihii waxaan kugu iro waxaan kuri sidoodii hore maaha xaaladii waa isbedeshay say u adeeganayaan suuqa waxaan kuuri shalay iyo maantaba korkaasaa laysaga maray nin waliba wuxuu haystay suuqa la tegay laakiin dee raashinka kale haba ha kordhe waaba yaallaa laakiin qudradii baan online weygu shalay iyo maantaba waa kulul yahay xoogaha raashina khayrdoon baana siiyey halkaasaan kor qaadanay laakiin meel kale waxba nagama soo gelin dhinaca kale rabadaanadii lasoo dhaafay waxaa jiray goobo ka mid a magaalada boosaaso oo dad isxilqaamayaal ahi ay ku afirin jireen dadka danyarta ah hase ahaatee waxaa muuqata in booskoodii lagu beddelay raashin qalalan oo loo qaybiyo qoysaskaas sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha hay-adda khayrdoon cabdixakiim jaamac jooje runtii sidii waagii karoonihii wixii ka dambeeyey inta badan karinta way soo yaraatay oo dadka waxaa loo qeybayaa raashin ceeriin raashinka intaa muxuuha daruuriga ah sida sokorta bariiska burka saliidda timirta waxyaalaha soo ceeriin ayaa dadka loo qeybayaa badanaa marka muxuu ahaa marba xaaladdu meel bay maraysay marka koleyba hadda sanadaasaana ubadin way dhici kartaa hadda inay jirto meelo lagu koriyo laakiin tanaa ka badan oo ceeriinka dadka loogu qaybiyo ma bilowdeen raashin qaybintii hadda waa qaybi waa bilownay hadda taan maanta aynu saddexa waxbaa anu qaybinaynay ha marba wixii lasoo gaaro ilaa haddartaa waxaan maraynaa boqo ilaa haddartaa laba boqol iyo konton qoys ayaan ayaan wax siinay hay-adeena khayrdoon foundation marka welina way socdaan dadku way badan yihiin baahida aada u badan oo dadku run ahaantii waxaad arkaysaa yacni dad aan dabkooda shidneen xataa qofka aada siisa muxuu ahaa xabad timira maanta waa wax kala way runtii marka dadkaasoo aada u tiro badan oo runtii ilaahunba waxla kala gaari kara laakin waan dadaalayna anagana marka goo ma guryahooda ugu geysaan mase goobo cayiman oo baad ku qaybisaa maya anaga hay-adeyna kaardoon oo kale waxaanu sameynaa boonooyin baanu sameynaa boonooyinkaasaan marba wixiina soo gaara ayaanu ku sarjarnaa aan u qaybinaa marka badanaa maadaama hadda maalintai kulushahay habeenkii baanu qaybinaa habeenkii halka qoys waxaa kusoo toosayo muxuu ahaa masalan maalin dhawiyadoo kale hay-adda mxuaa bisha cas ee muxuu ahaa hay-adda bisha cas ee imaaraadka wakiilkooda halkan jooga ayaa maaragtay waxay waxay noogu deeqeen ilaa iyo adiga laba boqol oo kartoon marka kartoonkaas wax walba ayaa ku dhan oo muxuu ahaa masalan muxuu ahaa sokortia ku jirto waxaa ku jirta bariiskii boorshkii caanihii muxuuaha timirtii wax walba oo qof bini aadan u baahan yahay inkastoo suuqyada magaalada boosaaso uu ka jiro sicir barar xoogan haddana waxaa muuqata ciriir iyo saxmad ka muuqata goobaha laga adeeganayo kadib markii ay soo buux dhaafiyeen dadweyne fara badan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso